Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay akhris qoraalka luqadda Carabiga isla markaana ka aflaxday macalinka Al-Amwaja. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka maxadka, macalimiin, waalidiin, dhalinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Maamulaha macadka Al-Amwaj, macalin Xaawo Nuur Xasan ayaa ka warbixisay munaasabadda iyo ardayda waxyaabaha ay ka qalin jebinayaan.
waxaan bogaadinaa ardaydii qur-aankan alxamdulilah ilaahay ugu nacmeeyey juudiga dheer soo bixiyey gaar ahaan gabdhaha qira'aadka oo qiraa'atu caasim biraawiyehi shabaab xabsin eh, iyo hal gabaro maanta inay maqanta u malaynaa labada riwaayo oo abcamar iyo ardayda kale oo tasxiixa ka gudbay oo hadda xifdiga qur-aanka ku jira kuwii alqiraa'a walkitaaba ka gudbay Qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
dhalaalayo idinka wax idin tara tan kale waxaan la dardaarmayaa waalidiinta waalidiinta waxaan leeyahay ee, horta macallimiinta iyo ardayda dhexdooda ha laga baxo macallimiinta haddii waalid adiga maanta macallinka ama asagoo wax baraya ul yar intuu kusoo dhufto aad dacwo macallinka ula imaadid canugaasi wuxuu noqonayaa damiin midaan waxba baranaynuu noqonayaa sababtoo ita isha macallinkaa ku dhacayso aniga markaa runta idiin sheego macallinkii wax ibaray ushii u dhuftay way u taalaa ilaa hadda miga tartarmi so wuxuu i baranay ilaa hadda waa xasuusaa miin maamin sababtay tahay wax wax ku bartay waxa ushii ugu dhuftay macallinka macallinka waxaa la rabaa waalidiinta inay ardayda fasax siiyaan ardada iyo ardayda wax ka faa'iideystaan inta hadda macallimta aad wax ka faa'iideystaan ardaydii macallin garabku siiye ee macallin ku soo xira ee quraanka hal baro ulumti shariicada hal baro farti hal baro dhinac kasta laga dhiso ilaa ardaydii quraanka ka naqtiimiyo oo ka dhameeyo oo macallinka laga wadin ee macallimiinta mas'uuliyad weyn ay hayaan ayagana waxaan leeyahay mas'uuliyadii aad qaadeen ilaahay hortiisa dhibtana uufa ha ku ceebowin ee, si daacad intaan u gutaa leeyahay macallimiinta dugsigaan runtii baahi weyna aada ugu qabnay wunan xaqibtiray Dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxdo macadka Al-Amwaaj tan iyo markii la aasaasay.